bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal idil ahaantiin meel kastoo isin roogdaan ha ka dhowaada barnaamijka kulanka warsang ownimo ehd ew taariikhdani ee ka eedanta labaatan i lamaada bili koowaad sannadka lamaada kun tumi i toddobaada kulanka warsan qodobada ookaha ka qaada doonnamayba ku mid naqdo doonee guddoomiyaha gobolka baay rashiid cabdulaahi maxamed taliyaha qiibta booliiska gobolka baay koloneel mahad cabdiraxmaan aadan iyo weliba wasiirka hubku dhikowka iyo dhaqanceliyowka maleeshiyaadka maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya xasan xuseen xasan eelay oo geeka shirjaraa'idka qobadeen magaalada baydhabo waaniyo ku ku hadaleen xaaladihin iska jara ammaankii abaaro ka jara magaaladun baydhabo iyo weliba deegaanada koonfur galbeed soomaaliya wise oo si toose in la hadalo doono guddiyada gargaarka degdega ee guddoomiyaha gobolka baay taasoo uuse ka tilmaan iniyo jaraan haanoo si siyaasadaysan fadaayan inay ku ku faa'iidaysadaan dadka tabaalaysan ee abaartaha bogtaalidi barnaamijka kulanka warsan iyo qodobkaas dhegaystayaal kukubagodi doontaan hoobaale awoodale oggolaada dagaalyamayba ku dhiyay geeka deegaana ku tirsan gobolka bakool miilaasnimaybaa ku dhiyay khasaare idiska jara dhimashii dhaawacbe oo dhinacyaalka heshla dheereen waraysi arrintaas ka saabsan yasiin ku hayna taliyaha ciidamada maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ee gobolka bakool iyo weliba guddoomiyaha degmada xudur barnaamijka kulanka warsan iyo kukubogodi doontaan doorashadii geeka ku dhiiday magaalada muqdisho iyo mayballa ka dooraday guddoonka sare ee minka kore ee dowladda goboleed dowladda dhexe ee soomaaliya kaas oo laka dooraday guddoomiye guddoomiye ku-xigeenka koowaad iyo weliba kan lamaa warbixin arabtaas ku saabsan barnaamijka kulanka warsan iyo kuku dheerigi doontaan oo yeela jarta taariikh nololeedka guddoomiyaha ka guulaysaday minka kore ee golaha odayaalka ee dowladda federaalk soomaaliya mayba kaloo ha ka qaado doonay guddoomiyaha guddoomiyayaasha xaafado tumanka ee kiyaalaan magaalada baydhabo yuusuf sheekh shucayb oo tacsiyo indiri guddoomiyihii xaafadda isha isaaq maxamed cali oo geeka ka amooday magaaladun baydhabo waana laka duugay barnaamijka iyo kudheriga doontaan hoobiilaahay erano mayba kaloo barnaamijka ha ka qaado doonay taliyaha qiibta booliiska gobolka banaadir korneel bashiir abshir geedi oo ku hadalay doorashooyinka ku dareena magaalada muqdisho iyo sidii oo ciidamada ammaanka qiibooyo shalgadiisan oon sugu hayaan ammaanka gobolka banaadir oo lakuwada bilun dabayaaqadiya iniyo kudhiida doorashada madaxweynenimada dowladda federaalk soomaaliya barnaamijka kulanka warsan maybaha saaray faysal dhaayo xuseen anoo mukhtaar sheeg iidan dalmar ee nasiin la dareeriyi dooniyo oo dhiniga farsamadana oo saacidi doona saaxiibkay saalax cali maxamed saalax qaydis ha ka dhowaada barnaamijka kulanka warsan dhegeynsadayaal kulanta fayle mar kale qodobka unka horeeyay oo barnaamijkaana kulanka warsan ou nimaadun ha ka qaado doonnamay banagadey shir jaraa'id iyo si wada jareen qobadeen guddoomiyaha gobolka baay rashiid cabdulaahi maxamed taliyaha qiibta booliiska gobolka baay korneel mahad cabdiraxmaan aadan iyo weliba wasiirka hubka dhikowkii dhaqancelyowka maleeshiyaadka maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya wasiir xasan xuseen xasan eelay yamayba ku ku hadaleena arrimo badan ooyo ku mid ayiin abaaro iyo weliba guddiga abaaro un xil saaran iyo waajibaabka waajibaadka usu saaran iyo weliba use oo ku hadalo doonaan dhibaatooyin yoo ka sheegeen iniyo hawadaan hanoo ka qaraabadaw magacaga deegaanada koonfur galbeed soomaaliya sidii u sahla dalkeen dhinka guddoomiyaha gobolka baay oo siyaasadeeya xaalado gargaarka ee umutunka dhaqan deegaanada koonfur galbeed soomaaliya haddaba shirkii jaraa'id oo sadiidaas mas-uuliyo ku hadaleen may baan dhiyaysadan
waxaan rabnaa inaan ka hadalno arrimaha gargaarka socda ee abaaraha ku wajahan aafooyinkan dabiiciga ah rabaaniga ah oo maanta ummaddu ay la daalaa dhacayso oo gobollada ka socda siba gobolka baay biyelyarida shubanka ama shubangiyoodka iyo cunyarida ka taagan deegaanka gurbad ayaa socda oo shacabkii loogu gurmanayo guddigii lagu dhawaaqay guddiga abaaraha ee koonfur galbeed maanta waxay u safreen gobolka boqol maalmihii lasoo dhaafan howlo badan bay ka qabtay deegaanka baay biyo dhaamin iyo raashin bixin iyo dadkii soo gaaray siba magaalada baydhabo ayay ku hawlanaayeen inay bixiyaan wixii gargaarkaas ah si la mid ah marka waxaan soo dhawaynaynaa soomaalida meel kastay joogto muslimiinta meel kastay joogaan gargaarka ummadda la siinayo oo magaranaysaa loogu yaboohayo meel kastoo laga sameeya aad baan usoo dhawaynaynaa waxaan raalli ka nahay in gargaarkaas ummadday u baahnayd in la gaarsiiyo balse waxaan tilmaamaynaa in gargaar siyaasadaysan aan ummadda loogu soo gaban ayagoo dhibaataysan oo maanta la ogyahay ee dhibka haysta haddana looga faa'iidaysan dhibaatooyin siyaasadeed inta loo maldaho dhinaca gargaarka inta soo maldaho magac gargaar loo bixiyo kadibna looga dan leeyahay ama looga gol leeyahay arrimo siyaasadeed taasna aqbali mayno guddi abaara oo heer federaal baa jira guddi abaaro oo heer maamul goboleed baa jira marka waxaan leenahay nin lala ninkii ummaddaas inuu u gargaar rabo wixii gargaarkaas ah in guddiyadaas uu soo mariyo oo nidaamka dawliga ah ummaddiina loogu gargaarayo annagoo rabna inaan ka baaqsano in ummadda looga faa'iidaysto xilliga ay ugu jilicsanaayeen ugu dhibaataysanaayeen dhinac siyaasad looga faa'iidaysto annagoo oga digayna nin kastoo ku hawlan howlahaas iyo in ummadda dhibaysa kudheeda loo sameeyo nidaam ugu gaarsiinayo wax allaala wixii ehelkooda ugu deeqeen ama soomaali ha ka timaado ama ummad kaleo adduunka jirta ha ka timaado si loo helo fursad ah in dadkii dhibanayaasha ahaa wixii allaala wixii la helay ninba ninkii kasii daran yahay si loo gaarsiiyo marka si taas loo helo nidaamka gargaarka ku wajahan in lasoo mariyo guddiyada heer federaal iyo heer maamul goboleed ayaan tilmaamaynaa marna aqbali mayno in ummaddii oo dhibaataysan oon hayo ma garanaysaa shaksiyaad inta iska baalmaraan systemka ayagoo huwan ama wata magacii ummadda kadibna tilmaama inay ummadda u gargaarayaan ayagoo oga golle arrimo siyaasadeed taasna aqbali mayno mana soo dhawaynayno mana suurtageli doonto hadduu ilaah admayo aad baad maaqsantiin
bismi illaahi raxmaani raxiim marka hore mas-uuliyiinta halkaan isugu timid iyo warbaahinta iyo cid kasta oo nagala soo qayb gashay shirkan jaraa-id iyaan salaamaynaa salaamka bacdi arrinta uu ka hadlay guddoomiyaha gobolka la yidhaahdo gargaarka gargaarka gargaarka waana noocyo badan yihi tii siyaasadda iyo magaranaysaa ninkii ku dabaqaya taas gobo guddoomiyaha ka hadlay mas-uuliyiin dambena waa ka hadli doontaa innagana waxaan ka hadlaynaa gargaarka inta biloodoo aan wadna laba bilood bay maraysaa hadda intii gurmad lagu jiro gargaarka waxaa ka mid ah biyo dhaamin daawo la geeyey banaanada amniga laftiisa oo lagu hooswado oo laga shaqaynayo waxyaabo badan raashinka dadka barakacayaasha ah oo imaanayo gobolka kusoo degayo ama diyaaradaha lagu keeno ama bannaankaba ma garanaysaa yacni dhibaataha kusoo qabato oon ha ku galo biyo la-aan ama cudur intaba soo qaxaaya imaanaya magaalada gobolka baay kusoo caroorayo dad tiro yar maaha dadkaas waxaa u istaagay maamulka koonfur galbeed heer dawladeed heer wasiir iyo heer gobol iyo heer degmada dadkaasaa u baraka u istaagay waxayna ka marayaan meel fiican runtii wayna wadaanoo gobolada kalena waa usii gudbayaan oo south west gudaheeda iyana waa usii gudbayaan hadday tahay raashin hadday tahay biyo hadday daawo tahay marka waxaa mamnuuc ah oo dhibaato ah ayadoo maanta arrintaas lagu jiro yacni gurmadkii in la siyaasaday aadaan oga xunnahay dadka ka xun baan ka mid nahay sababtoo ah habeen iyo maalin waxaan u taagannaha dadka ayagaa amnigooda iyo sidii wax loogu qaban lahaa hadday xag caafimaad tahay iyo xag walba waxaa kaloo la sameeyey guddiga abaaraha oo si xoog leh u shaqaynaya guddiga gurmadka ee abaaraha iyo ka hortagga masiibooyinka guddigaasna aad baan ugumaaugu mahadnaqaynaa waxay qabanayaan shaqadooda aad baan ugu mahad celinaynaa wax kaloo ziyaado a ma jiraan siyaasadna waxaa ka hadlay mataqaanaa annagana taasaan waafaqsannahay wabilaahi tawfiiq cid allaaliya ciddii gacan siinaysa marka gurmadkaas oo soomaaliyeed waa u furan tahay asoon siyaasadaynayn mar hadday siyaasad meesha soo gasho dhibaata imaanaysa asoon siyaasadaynayn oo gurmad bini-aadminimo ka shaqaynayo gacan baan siinaynaa waana soo dhawaynaynaa waana qof ma garanaysaa yani maantayto yani dadweynaha iyo adduunkaba baaldahaba ka geli doono waktiga adag ninkii kuusoo gurmada lama hilmaamo wabilaahi tawfiiq dhibaatada badan la kahaayo in ilaahay dhibaatada ku korqaado dhibaatadaasoo number one kow iyo eta dadkun deegaanada iyo waxa ku baxeen sida isin la dareertaan inta badan walin la geersiifaday nimanka cadowga ah ayaa horsurmeen oo jidita hireen nimankaas oo khawaariijta al-shabaab eh, iyo oo markaas go- go- go-aansaday inay ummaduun soomaaliyeed gaar ahaan dadkun deegaanadun ha ku jeedo marna iyo unoolan sidii oo ka dhibaateeya fadeen go-aansaday sida isan la dareertaan deegaanada kale ee soomaaliya jidateediiy furun yihiin dad shooq wala gurmadahay een, een, wali deerahaye wal alla waliyo baahiyo ah een, aragteen baabuurkii boosaasaha ku baxoon hamaraa ku hoyahay een, kii hamaraa ku baxoonna garbahaaraya seedahay een, kii kale dhinaga jubbooyinka ku baxoon usunweelifado seedahay balse dadkuun deegaanadun ha ku jeedo baabuurkii baydhawo ku baha wali diidana inay isu seeda weejid oo sagaalun kilomitr injarta een, una sababtaas gorda korno shabaabka isu macno badan shalaha isu shalduuna isu firqiyaal shalaha taas ma gorda korna su-aalaas shabaabka warsadaan waliyo umla jeedaan in dadkun deegaanadun layla dhibaateeyo maalin walbana la baado biyo liindiido ceelate laku qabsado waliyo umla jeedaan ma gorda korno taas wali lenaa insha allahu tacaala raggii shuqulka ka lahayay leentaba baray inay howlo badan kuqa badan ah rajeeyaan tan kale wali hadhow waa inay dhammaan ummaduun soomaaliyeed cid alle cidii in gargaari korto bulshadun dhibaataysan walilana ha dhawaada walaalnyogiimu waalidiintiimu ha ka dhawaada in aysan ingargaartaan wali kale insha allahu tacaala dadka muxsiniinta ee meel walbiyo hoogaan inayo kaalmayaan ummaduun yaa anka baaqan una mas-uuliyad ahaan wasaarado oo markaas xukumaan amaka dawlad ahaan shaqooyin badanna la qabdi ciidamada booliiska iyo ahaan booliiska gaarka ee ciida in iskaaladaa wala biyo oroor ku wadaana dhammaan deegaanada fogfog iyo oo maalin walba biyo oroor shacabka biyo oroorhayaan al-shabaabna wala ku shaqeeyahaya dadkii biyo lain orooraya booyadoogii biyo on wadeen umadi dhibaataysan ahayd inuusan miino indhako balse miinooyinkaas wala nagadeena walwalba antaraan markii xaqdarrada malka liibanow xaqdarri wadaan tan kale ummadoon hangurmudaasu haddii yo yihiin dad oo madaxe ama haddii dad kale yihiin maadaama dadkun dhiban yihiinoo in muddo ina galanta la kahayay howlo daraarta walayoona eraanaysada gudoomiyaha gobolka basheega in nidaamka liin oromarna la talado taladaas oo ah bal xaalada meel maraayta inta dad oo meelaha ka qaxday qaababka iyo eyin ini lanko haskuroro isku kooyo walqobada inay hadwal faa'iido badan oo yeesheenas uma arag ahayna ma jarto maamulkana sida gudoomiyaha gobolka sheegay walay codsadaane guddiga abaaraha haddii heer federaal eyin iyo haddii heer maamul goboleed eyin bani iyo taladan ka badan maadaama yo la dareeraan xaaladda inay taladan ka badan yo la hadaan xaalado in dadka la caawiy fadi in inta badan yo lakula talado guddiga abaaraha geeka wale ka maqayiin deegaanka boqol caasimada xudur siyo waxaan ogaadaan xaaladda dhabta ee ku jarta iyo ood geersii doon wala tabare lahayn iyo deersii doonaan ilaahay idin sheeg shabeellada hoosena anbaxa doonaan ilaahay idin sheeg wala rajeena ummaduun ilaahay kafuur raxiimka hay dhibaatadun sheeno ilaahay wala warsadaan in ummaduun roobka isheeno muddun dhibaataysan korsheen inay dad kale qaab kala fadaw ama jees-jees ama si kale ama aragaan inayo muddun dhibaataysan iyo korshe un siyaasadayna eedeeda an mahadsantiin sigmaha nagaana insha allahu dhammaano walay faraana ciidamada booliiska iyo aan booliiska gaarka iyo xaan xoogga dalkaba howlgalladaiyo kuwadaan deegaanada oo idil inayo si bilaariyaan howlgalla badan bilaariyaan oo ku dareeran deegaanada koonfur galbeed oo idil oo dadka hanuuna biilka waraabiyahay hanuuna cadowga jiditaysromilku ku dulqaadahay insha allah walay rajeyna howlgaladan in lasii laablaaba ummadda soomaaliyeedna galnya isqabsata eedeeda aan mahadsantiin dhammaan
Akhuna Medical Center.
iri hoos ah i ammaan abaar i aaran udur i aafimaad isku dha'i isbitaalka aquuna aadana jingman ee iskanagna male aman dheera ogaani aleo sitamaankan gudaasha iriididhiide i waakii baryoba ee midka aragtidiis waaye ida iskrebay umbo araawe arlaada baan rogin ma arawna ilow iridahan ku muudahayna ma udur dheeraday afshayli waaya idika reebay inaysi sheegan walku roonya aynoga haka arag yaa imidkan adwa ambo aniiba ejibiiga yaraabe inamaysi iniska fiirada isboonyi iniska dhiibta udur daawalaan ee eebigay masheegne aquuna medical center maseeto adiina maku daawaysato intii koo dambaytona ha in sheegdo Akhuna Medical Center isku dhama ee moogatay isbitaal aqabka caafimaadka inna unku maqanayne umutuka daawaysid
qodobka xiga ee barnaamijkaana kulanka warsan uu ka haka qaado doona weliba nagaday dhowaan houmay baa kormeer shaqanka maqonaayay magaalada xudur iyo deegaanada ka hareeraysan guud ahaan gobolka bakool wariyaal ku tirsan idaacadda warsan geekanamay bahaniintabiyeeni in imeylu ku dhihi dagaal gobolka bakool qiibo ku mid a deegaanadii oo arrintaasnamay baa waraysi haniin ku qaaday waryaagana rasiid cali muuse maxamed ateera isoo waraysigaasna halaweeldhadi taliyaha ciidamada koonfur galbeed ee gobolka bakool iyo weliba guddoomiyaha degmada xudur waraysigiina may baan dhiyay sidan
abaaduulaha guutada boqol gaashanle abdullaahi maxamed ugaasaalig markan howlgal ahanba hiraabta aqlase kolley kanad arago hayso ciidamada iyoona teknikada arago hay nimankii khawaalijiinta ahay kolley ilaa haddo walana wabadimadla mootooyin iyo baabur iyo walaag hortayba kolle bayan socodka ay ogaadeen alaa i haal hoogaa yar nimanka oo habada hoos kadin yoona buurogama galeen isdayri wayni haddana ku nagday magaalada haddaa kuba hayo oo bilaan shacabkii ku noolahay deegaanka awal oo isin dagaalka qaateen ama weerarka qaateen ee xaal jirtay wallaahi aan shici badan maka arag wal hool dhagatee afarto ee mushateedoo ka jar iyo wal beero ku kuweeno gobadho dhan yeembiyaal joogwadadan aragahay laakiin shacabku ying maka arag dukaan kastana inti furinyal isku qorooy ciidamadaasina wal aabiyaraato qalanba adhaka dhako walba dhalagee iyo adduunyadaasina ma jarn nabadaa kukumood deegaanka awal meeqa maalmood ama meeqata ciidamada al-shabaab ku tukanaya wallaahi ada shan sano oo kale horumakoyna ciidamada dawladda laakiin iskubabaatahaani walba maroognina naraay wali aragnay inay meeli saldhiga wiidayban hakadi ya nanin sheegi taasaa halay haka guuray kuljeedkii may ku hay isin ku damacsaanteen deegaankaasay deegaankaasay inay dadweynena far lansaar walna dhamba lalagaysan qawaalidiintaasayna habadii una aragnay inay qalano go'aankaynahay deegaanada qaar oo isin la wareegsan ee reedyahan ku nagdaata kuljeedkaas may oo isin ku damacsantiin oo markaa reedan ku nagdata wallaahi nimankan shan shan toban tobangaan iskarahayan meeloon iskarahayan markii boqol iyo konton iyo meel rogaan mas magaalo un hadda huwa qabna wali jaray magaalo badan ha jarta laakiin abal sideeda jidka aduunkan dhan in isku kuwayo barsiyeeda hamiinadanba meelaa diyaarka hayni ciidamada saxange alaa hal markii laahin sheegay halay tumi lama saa ka kuuray urjeedkan kale deegaan awal isin ka nagda doonta ama fariismo kuwa laga doontana taas ma iskahay faanol faramankaingodanaa taasi inaan degaw taas ma iskahay balow deegaanada qaar koonfur galbeed ee hoos go-aan degmada xudur al-shabaab yaano qaarshoog kusug ama kadhuumaalaysahay may siin ku qorshaysan wali inka qorshaysana si yoo dhumaysanaayan inaanu dhuumaysado konton qof meedhika bata may aragaw
sidoo kale wariyaagan shiid cali muuse maxamed ateera may baa waraysi laweeldhaday guddoomiyaha degmada xudur use oo waraysigeyna ku qaadi arrimo badan oo ka saabsan abaaro iyo weliba dagaaladii geeyga ku dhiyan haddaba waraysigaasi oo dheeraayay oo wariyaagan uslaweeldhadii guddoomiyaha degmada xudur may baa kaloo weydiiyey su-aalo badan oo ka saabsan dagaalkii geeka dhihi i dadkan dhexay i khasaaraha lamaada dhina hashaldeeri guddoomiyaha degmada xudur oo arrimoogaas ku hadalaayna hadalladiis maybaa ku mid haayay runtii ciidamada dowladda soomaaliya ciidamada koonfur galbeed iyo sudan way garaabta maanaha weerara qaadeena magaaladan abarleeraw oo intaasina maanaha nimankaana nabaddiidka ka suganaayeen haddana ciidamadii dagaala la galan yaraabta walyar saxangaa iska dhiyan kadibna ciidamadii kolleyba magaaladii oo qobsan ciidamada dowladda qobsatay war kale dhabeeg kale ku dhiimale aan idhaahdo iskarideeno ciidamadii saanka is aragnme ciidan kalena mala ka aragna hati magaalada alroognuuna marka hata ilaa hata wal al-shabaab inama hayna may khasaareen ku dhaladii weerarkan ciidamadiga iyo taabta awal iyo weerarka way baan idin sheegaa inay dhaawac iyo dhimasho baleeg nimankii nabaddiidka ay raabte ciidamada sargen ilaa sed qofood afar qofood dhaawace iyo noto laba qofood dhimasho idin sheegaa numiidba maran laakiin barnaamijka hata oona weerarka suuna ka helaan dhiniinkii may khasaare oo jaro ciidanka hal qofa dhaawac fududan oo nagadi un ciidamada isuna wal aad iyo aad waa dhaawac wiigma xaaladda guud ee deegaanka awal haddii xaaladda guud deegaanka kolley meel laka dagaalamiyo shacab wiigma ka jarata magaalada shacabka banaane aan ku bahi laakiin magaalada nabadiya waata ciidamadana dhani aan ku shal fadhiyaan hata saacadin gudaaji ma ka jaraan deegaanka awal haddiisin marlamaad kanaga taam ciidamada si hadda shaada ku suuginin rajaysan inti fariisinkiin kuwa la
howlgalo badan la ka suubiyi doono aakhir taangna ciidamada saldhijoona aga doonta insha allah haddii laahir deegaanka awalya geega weerarka qaadeen jarana deegaano kale oysan ciidamada howlgalaha ka wadan ciidamada dhammaan howlgalada deegamada dhan howlgala ka wadan milyoon ku howlgalaana male deegamada waliba sharxaanoo taas deegaanka gadambay markii awal la furaa ciidamada howlgalaha ka wadan meel badan ilaa garasuina ilaa abagbeeday ilaa magaalo manaa me dhowr meel manaa yaa ciidamada yaa ka shal jaran yaa de- yaa howlkuwadan
deegaanada qaar sinfilatima oo oo al-shabaab ku sugan al-shabaab way dabeecadiisa ahaniise ugu maalaysada tuman tuman labaatan labaatan inisraa saldhig wiigmale insha allahu meelaha saldhig eena seeda doon haddii laahir Ee, gudoomiye dhalinyaro badan ya jiraan oo ee, dhiniinkiina shako ku qabo intiio halis dhiiban ee, dhalinyarada oo la qaladay meenka baaqi lahayd dhallinyaradaas waan ka baaqay anigoo dadyoy umatoon umatoon koyan dadka maanaha iyadoo dhalinyarada dhaladi dhaladkaasa kunaatan aragdan nimanka ninka faa'iidan lahayn diin in wadana diin laawiin dhibaato lay abuurayan waan ka baaqana nimanka ciidamada hubaysan oo dhalinyarada la galadi anigoo has dhiiban dawladdan is dhiiban nabadgelyadoo inay tow armoojana waa lagu qabada intaasanan ka baaqay
aba kurin yarkaaga kubraba
صوت صفير البلبل هيج قلبي الثمل الماء والزهر مع مزار لحظ المقل بقاك طلبك إسمالة إيه الفرقان
new baraaqadoo dhisbadayneed bakaarku alfurqaan leerawa inta alaafayl lisheeniya leeremiilanjeed
baqaarka qalabka dhismeeda alfurqaan ha ku gadi agalshay dhan bad si la imfay
bilanin bilatay eelanin bogi boholanin burbuti way bishaaroysanay bakaarka qalabka dhismeeda alfurqaan yaburoosinka hadhikiday gulsooy igmogateen birlab i birdhede isku baabkoma ee bariimi isuguntuna iska baabkoma ee bakaarka qalabka dhismeed ee alfurqaankii liinbaahanaayay qalab dhismeed liinka oon bahaaya bulshoytaas oo ogaada hobbed islow baahidisa ka gada baraakiisar isbaalgiliida fadaasa berkala adoo ininbanna baabuurba unkorna dhalab dhisma bariime e way baaku kubabadaasa ehe wilaayow bakaarka dhalabka dhismeeda al furqaan ee bunsooy mogateen bakaar qalab dhisme meeldhomba buulayma ee alaabta baysiga ee iyo bariiminimada liska dhaafay baraaki isar dhatiyo qalab qolaagi isinka ku baahanti obe yona eed infayleyi bulshooy inkaseeda bakaarka qalabka dhismeeda ee alfurqaan qalab dhismeedka bakaarka alfurqaan
dhegaystayaal mayba ka dhajarnay qaybtii dhexe ee barnaamijkii kaana kulanka warsan qodobkuun haatan ha qaadaan mayb waa guddoomiyaha guddoomiyeyaalka tobanka xaafadood ee magaalada baydhabo jannaay yuusuf sheekh shuceebo yogeeka mayba tacsiyo indiray guddoomiyihii xaafadda isha isaaq maxamed cali oo hamiinkii unahadhaafni ka dhimidii magaaladun baydhabo kureed makiisu ha kaboodi cudurka shubanbiyoodka haddaba guddoomiyaha guddoomiyeyaalka tobanka xaafadood ee magaalada baydhabo yuusuf sheekh shuceebo oo tacsiyidaas diraawn hadaljeymay baan dhihay sidan
inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun meel ladaay idaacadda warsan sin salaamaan salaam bacdishe meel ladaay anoo ka hadalaw magaca guddoomiyaasha tobanka xaafadood meeba geeka geeriyooday xalay saqdi dhex geeriyooday lankileera isaaq cali maxamed isaaq abdhuuba linkasaay guddoomiyaha xaafadda isha wahay meel ladaay madii horena guddoomiye laameed ahay oo xaafadda isha le ah meeladaa lanka gooba xaafad ishin ha degnay meeladaa eeda meeladaa maanaa xaafad ishileen ku kasaay lan oo haliyey ee wahay lan walqabadee wahay meeladaay intii hadday unus wada shaqeeyaani lan oo una xumaan iyo walas una ku aragna mise ku tiriyaani mahayna lan eed qadyaddii iyo ne reebinimada anka dheerahay ilaahay ig naxariisa guddoomiyaha horta meeladaay kulli dadka kulli nafsin daa'iqatul mowt aleeri meeladaay dadka dhan miila injeedaan walshal maryaha ilemaayeen meeladaay inshagada isleyma eh una dhanbana sugu hayta laakiin guddoomiyaha shalay anweynka damboytay lixsaa markaayta aynskan damboytay faylaha sharmo qabno bacdi markan meelada casarkii yaa shuban biyood ninka dhiya dheegi salaadu inta la tukaday maba talefon aan diray inay guddoomiyiba dhamaday
qodobka kale unina hataa ka qaadaan barnaamijka kulanka warsan mayba naqda doonee dagaalya kudhii nooraa lahaada dhegeystayaal magaalada muqdisho geeka mayba kudhiyay doorashada minko kore ee minka odayaalka dowladda federaalka soomaaliya kaasoo laka dooradii guddoomiye guddoomiye ku-xigeen koowaad iyo kan lamaad doorashadii iyo sidii aan dhiidi geekana warbixintii maybaan dhiiday sidan
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم ووليدي سدحات كحجين نضا لباب عبد الكافي معلن حسن وعوم علي أفر يلبات موليد حسين جهاد وعوم علي سداد يلبات guddoomiye ku-xigeenkii labaad waxaa ku guulaystay mawliid xuseen guhaad waxaan wax yaraan ku dara bismi illahi raxmaan iraxiim waxaan rabaa inaanu mahad celiyo waxaan rabaa inaanu mahad celiyo marti sharafka halkaan timid ay ka mid yihiin saraakiisha sarsare ee ciidamada international communitiga dadka ka jooga martida ah guddiga sharafta badan ee u daadaheeyey sida wanaagga badan u daadaheeyey shirka xildhibaanada dhabar adeegay oo ilaa saddexdii laga doorto guddoomiyihii iyo ku-xigeenadiisa dul qaatay oo sida aad iyo aad u wanaagsan codka u bixiyey aad iyo aad aan ugu mahad celinaya waxaan rabaa inaan idiin sheego maanta waa maalin taariikhi ah oo la doortay aqalkii sare mas-uuliyaddiisii la doortay oo in la xuso u baahan lana xusiiso doono weeye maanta waxaan rabaa inaan idiin sheego haddii allah awoodda la ogolaado labada maalin dadku waa daalanaay berri hadduu ilaahay ilaa waa la nasanayaa biri dambe waxaan soo diyaarinayaa wixii mataqaanaa qaabkii iyo saan ku wareeji lahay xilka hadduu ilaahay ilaa mas-uuliyadda cusub ayaan afar iyo labaatanka waxaan rabaa inaan madaxda ku wareejiyo hadduu ilaahay ilaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله قدوميها ميل قاركا xildhibaanada sharafta leh dhammaantood ee aqalka sare marti sharafta taliyaasha ciidamada baada saxaafadda guddiga doorashooyinka dhammaan waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib aad iyo aad ayaan u faraxsanahay aniga waa markii iigu horreysay oon tartan galo ayaan dhoweed markaan kursiga u tartamayay sanatarnimada ayaan xildhibaanno siddeetan iyo sagaal tiradoodu taan ka tartamay marka qofkii horuu tartamaa yaqaana markii codka la rido waxoogaa waa naxaysaa marka hadda waa dhiditana marka waxaan ku faraxsanahay laakiin saaxiibkay abshir bukhaari inuu guulaystay abshir soo dhowow dhinacaadaan taaganahay haddii alla yidhaah guddoomiyahana sidoo kale hore loo doortay cabdi xashi isagana waa u hambalyaynayaa guddoomiye ku-xigeenka labaadna isagana rajaan u qabnaa laakiin sidaan annagu isugu daalanay inaysan isugu daalinaan ayayna ka rajaynaa aad iyo aad aad umahadsanta
bismi illaahi raxmaan raxiim guddoonka cusub guddoomiyaha cusub ee la doortay aqalka sare guddoomiyihii hore ee ku-meelgaarka ahaa ee aqalka sare dhammaan xubnaha kale ee mudanayaasha halkan jooga guddoonka guddiga doorashada iyo xubnihiisa marti sharafta warbaahinta taliyaasha ciidamada qalabka sida dhammaantiin waa idiin mahad celinayaa marka koowaad waxaan si gaara ugu mahad celinayaa mudanayaasha kalsoonidooda isiiyey waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan maanta halkan ka sheego ma filaayo in ay igu hungoobi doontaan waxaan ballan qaadayaa waxaan ballan qaadayaa sidii dastuurka qodobkii sagaashan iyo lixaad ee danta dalka iyo diinta aan ku dhaarannay inaan noqon doono qofka ugu horreeya aniga guriga aan ka imid aabbahay wuxuu igu soo tarbiyeeyey weligay ha weliga ha aqbal inuu dhahay qof inuu ku yidhaha waa kaa wadanisana laakiin qof uu ku dhihi karaa waa kaa xoog badanahay waa kaa xoolo badanahay waa kaa qurux badanahay waa kaa dad badanahay laakiin qof iga wadanisan ma jiro ma aqbalo oo maaragtay waxaan maaragtay aad iyo aad waxaan rabaa inaan inii sheego soomaaliya waxaa u bariyey waa cusub gaar ahaan aqalka sare waxaa u bariyey waa cusub oo oo soomaalida hanka iyo himilada ay ka qabaan insha allahu tacaala ay ka heli doonaan waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u hambalyaynayaa oo aan u mahad celinayaa dhammaan intii codkooday siisay waxay siiyeen kalsoonidoodii waaye kalsooni qof maaragtay cayaar ku heli kartaa ma jirto kalsoonida ay siiseen boqolkiiba boqolan ka mahad celinaya kuwa aan kalsoonidoodii isiinna walaalkay cabdi dhuxulow dhegdheer ay siiyeen aniga iyo dhegdheerna waxaan nahay laba qofood oo aad iyo aad saaxiib u ah dadkuna waa og yihiin aniga isagana maaragtay runtii wakti dheer iyo iyo iyo masaafo dheer aan isla soo goynay saaxiibkay waaye waa u mahad celinayaa runtii dadaalkaas waana wada shaqayn doonaa waayo aragnimadiisa iyo taladiisa iyo tusaaladiisana anaa u baahan aad iyo aad umahadsantiin waana idin mahad celinaya
بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله قدوميها ميل قاركا xildhibaanada sharafta leh dhammaantood ee aqalka sare marti sharafta taliyaasha ciidamada baada saxaafadda guddiga doorashooyinka dhammaan waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib aad iyo aad ayaan u faraxsanahay aniga waa markii iigu horreysay oon tartan galo ayaan dhoweed markaan kursiga u tartamayay sanatarnimada ayaan xildhibaanno siddeetan iyo sagaal tiradoodu taan ka tartamay marka qofkii horuu tartamaa yaqaana markii codka la rido waxoogaa waa naxaysaa marka hadda waa dhiditana marka waxaan ku faraxsanahay laakiin saaxiibkay abshir bukhaari inuu guulaystay abshir soo dhowow dhinacaadaan taaganahay haddii alla yidhaah guddoomiyahana sidoo kale hore loo doortay cabdi xashi isagana waa u hambalyaynayaa guddoomiye ku-xigeenka labaadna isagana rajaan u qabnaa laakiin sidaan annagu isugu daalanay inaysan isugu daalanaan ayayna ka rajaynaa aad iyo aad aad umahadsanta
bismi illaahi raxmaan raxiim guddoonka cusub guddoomiyaha cusub ee la doortay ee aqalka sare guddoomiyihii hore ee kumeel gaarka ahaa ee aqalka sare dhammaan xubnaha kale ee mudanayaasha halkan jooga guddoonka guddiga doorashada iyo xubnihiisa marti sharafta warbaahinta taliyaasha ciidamada qalabka sida dhammaantiin waa idiin mahad celinayaa marka koowaad waxaan si gaara ugu mahad celinayaa mudanayaasha kalsoonidooda isiiyey waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan maanta halkan ka sheego ma filaayo in ay igu hungoobi doontaan waxaan ballan qaadayaa waxaan ballan qaadayaa sidii dastuurka qodobkii sagaashan iyo lixaad ee danta dalka iyo diinta aan ku dhaarannay inaan noqon doono qofka ugu horreeya aniga guriga aan ka imid aabbahay wuxuu igu soo tarbiyeeyey weligay ha weliga ha aqbal inuu dhahay qof inuu ku yidhaha waa kaa wadanisana laakiin qof uu dhihi uu ku dhihi karaa waa kaa xoog badanahay waa kaa xoolo badanahay waa kaa qurux badanahay waa kaa dad badanahay laakiin qof iga wadanisana ma jiro ma aqbalo oo maaragtay waxaan maaragtay aad iyo aad waxaan rabaa inaan inii sheego soomaaliya waxaa u bariyey waa cusub gaar ahaan aqalka sare waxaa u bariyey waa cusub oo soomaalida hanka iyo himilada ay ka qabaan in sha allahu tacaala ay ka heli doonaan waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u hambalyaynayaa oo aan u mahad celinayaa dhammaan intii codkooday siisay waxay siiyeen kalsoonidoodii waaye kalsooni qof maaragtay cayaar ku heli kartaa ma jirto kalsoonida ay siiseen boqolkiiba boqolaan ka mahad celinayaa kuwa aan kalsoonidoodii isiinna walaalkay cabdi dhuxulow dhegdhaaray siiyeen aniga iyo dhegdhaarna waxaan nahay laba qofood oo aad iyo aad saaxiib u ah dadkuna waa og yihiin aniga isagana maaragtay runtii wakhti dheer iyo iyo iyo masaafo dheer aan isla soo goynay saaxiibkay waaye waa u mahad celinayaa runtii dadaalkaas waana wada shaqayn doonaa waayo aragnimadiisa iyo taladiisa iyo tusaalahiisana anaa u baahan aad iyo aad umahadsantiin waa idin mahad celinaya
Wi-Fi 4G LTE. Main diang mesel dogongo main indang eh, mesel rijalu malhurang internet na Wi-Fi 4G LTE.
ma aragni ima degna mugdu urshayu magordow imay hayagna maren fayle mugdulu kukubahaw maylato ahaa adeega myfi 4 g l t e markaatama doonto ulankii midigdiiska gobsada myfi 4 g l t e mataawiyaane mar horli in sheegay inay mas'aladiiska weeraw adduunyadan korshe intii internetka abtirsadaas bulshadakii ishaaratiyu myfi 4 g l t e uhay uhayta geeshe umudis ballansadaasoo internetlika hariira online liniska faanow ay koomoqanaanay adeega myfi 4 g l t e bad i bere beled ii baadii beedka i goobta shaqa boos kastoo ada roogta kala baashaal bulshada myfi 4 g l
dhegaystayaal xubintugna mayba ka fiiri doonay hooba ilaahay ogolaada sadiida xubnood ee guddoomiyaha guddoomiye ku-xigeenka koowaad iyo kan lamaad ee geeka lakadoorada minka kore ee magaalada muqdisho taariikh nololeedkiisho ka bilownay guddoomiyaha aqalka kore ee odayaalka ee dowladda federaalk soomaaliya cabdi xaashi cabdulaahi cabdi xaashi cabdulaahi mayba walbarashadiis ka bilaabay kun sagaal boqol lixdan iyo afartii ilaa iyo lixdan iyo siyeedkii mayba ka jaray dugsiga sare ee madahaniya alam oo ka yaali magaalada harar ee waddanka etoobiya kun sagaal boqol toddobaatan iyo shantii ilaa iyo kun sagaal boqol toddobaatan iyo toddobadii mayba galay kuliyaddii siyaasadda jaamacaddii ummadda soomaaliyeed ee magaalada muqdisho kun sagaal boqol siyeetankii ilaa iyo kun sagaal boqol siyeetan iyo kowdii mayba walkubaradaaya macadka maamulkii imaareeyowka ee longorodaay sidam ee ka yaali magaalada muqdisho kun sagaal boqol siyeetan iyo shantii ilaa iyo kun sagaal boqol sagaalankii mayba walkubaradaaya kuliyaddii dhaqaalaha ee jaamacaddii ummaddo ee magaalada muqdisho heerarkii shaqi ee guddoomiyaha minkokoro geeka landooradii cabdi xaashi cabdulaahi mayba ku bilaabay shaqada kun sagaal boqol toddobaatan iyo lamadii ilaa ay kun sagaal boqol toddobaatan iyo afartii mayba haye macalin dadka walka baraw meelilongorada iyo ceel jaalle ee kiyaali afaafka hore ee degmada marka ee gobolka shabeellada hoose kun sagaal boqol toddobaatan iyo afartii kun sagaal boqol toddobaatan iyo shantii mayba nagaday qasnijigii guud ee wakaaladii longoradaay onad ee kiyaali xamar kun sagaal boqol toddobaatan iyo toddobadii kun sagaal boqol toddobaatan iyo sagaalkii may bahaayay xogayigii xarumo walbarashada ee langorada jari udhis ee dowladdii kacaanka militariga ee waddanka soomaaliya xukumaasii kun sagaal boqol toddobaatan iyo sagaalkii ilaa kun sagaal boqol iyo sideetankii may bahaayay kaaligii goobaad ee gobolladii waqooyi bari ee hargeysa kun sagaal boqol toddobaatan iyo sagaalkii ilaa kun sagaal boqol iyo sideetankii mayba guddoomiye ku haayay degmada marka ee gobolka shabeellada hoose kun sagaal boqol sideetan iyo kowdii ilaa kun sagaal boqol iyo sagaalankii mayba haayay maareygii guud ee golihii murtida iyo madadaalada ee langoradaay national theatre ee magaalada muqdisho kun sagaal boqol toddobaatan iyo sagaalkii ilaa ay kun sagaal boqol sagaalankii mayba haayay xubin ku tirsan golihii shacabka ee ummadda soomaaliyeed kun sagaal boqol sagaalan iyo kowdii ilaa ay kun sagaal boqol sagaalan iyo lamadii may bahaayay agaasimigii guud ee wasaaraddii warfaafinta kun sagaal boqol sagaalan iyo lamadii ilaa kun sagaal boqol sagaalan iyo litii may bahaayay agaasimigii maaraynta hay-adda longorda africa action kun sagaal boqol sagaalan iyo toddobadii ilaa lamaadii kun iyo afartii may bahaayay agaasimigii maarayowka jidka nabadda hay-adda longordow lamaadii kun iyo afartii ilaa ay lamaadi kun iyo sagaalkii may bahaayay xubin ku mid eh baarlamaankii dowladyoogii waddanka lamaadii kun iyo shantii ilaa ay lamaadii kun iyo toddobadii may bahaayay wasiirkii hiddaha iyo dhaqanka lamaadii kun iyo siyeedkii ilaa lamaadii kun iyo sagaalkii may bahaayay wasiirkii caafimaadka guddoomiyaga golaga sare ee geeka la dooradi taariikhdiis markii uuna meeliku kubanna haddana maybaa fiiriyaane xubinnimadii isu ku mid tahay lamaadii kun tumi iyo lamaadii ilaa lamaadii kun tumi iyo litii may bahaayay xubin ku mid ee baarlamaankii iyo guddoomiyigii guddiga warfaafinta golo shacabka guddoomiye ku-xigeenka geeka landooradii minka kore ee baarlamaanka federaalka soomaaliya abshir maxamed axmed bukhaari yaa maybaa usiina dhaladay juun kun sagaal boqol toddobaatankii maybaana ka dhaladay meeli longordow xaradheere shaqooyinkii usaaqobadii maybaa ku mid ahayay kun sagaal boqol sagaaliyo koodii kun sagaal boqol sagaaliyo lamadii may bahaan shaqeeyay hay-addii care international kun sagaal boqol sagaaliyo litiilaaye kun sagaal boqol sagaalan iyo siyeedkii may bahaan shaqeeyay hay-addii longorday ama kun sagaal boqol sagaaliyo sagaalkii mayba b b c dan haaye lanka qaabilsan dhiniga warhaska duwowka ee longordow monitoringka lamaadii kun iyo afartii ilaa lamaadii kun iyo litii may bahaan shaqeeyay hay-adda c r d ee usukahaaye iska duweega barnaamijyada lamaadii kun iyo litii ilaa lamaadii kun iyo tobankii maybaa ahaaye telefishinka caalamiga ee aljaziira iyo maybaa ahahaaye shaqaale lamaadii kun iyo tobankii ilaa lamaadii kun tomiyo koodii maybaa ahaaye agaasimiga madaxtooyada soomaaliya oktoobar tomi iyo shantiye lamaadii kun tomi iyo litii maybaa abshir maxamed axmed bukhaari nagaday sanatarkii inka horeeyey ee lahadoorada haddana maybaa bilaabu doonay guddoomiye ku-xigeenka lamaad lanka ka guulaysay taariikhdiis magaajii maybaa leerey mawliid xuseen guhaad kun sagaal boqol toddobaatan iyo toddobadii maybaa ku bahay dugsigii sare ee ganaana kun sagaal boqol toddobaatan iyo siyeedkii ilaa kun sagaal boqol siyeetankii maybaa ka jaray kuliyaddii saraakiisha ee dowladdii maxamed siyaad bare kun sagaal boqol siyeetan iyo toddobadii ilaa kun sagaal boqol siyeetan iyo sagaalkii maybaa ka jaray kuliyaddii maamulka iyo xisaabaadka ee magaalada muqdisho kun sagaal boqol sagaaliyo litii ilaa ay kun sagaal boqol sagaaliyo sagaalkii may bahaayay landhigadaw jaamacadda international logistic ee kiyaala fiidland lamaadii kun iyo kowtii lamaadii kun iyo sadiidii may bahaayay ka jaray jaamacadda horumarinta waxbarashada iyo nabadda shaqooyinkii usaaqobadii maybaa ku mid ahay kun sagaal boqol siyeetankii ilaa kun sagaal boqol sagaalankii mayba mado guud ku haayay saadka ciidamada xoogga dalka ee kismaayo lamaadii kun iyo sadiidii ilaa lamaadii kun tomiyo afartii mayba hayay milkiilaha shirkadda longordow keba lamaadii kun iyo sagaalkii ilaa lamaadii kun tomiyo lamaadii mayba ahayay guddoomiyaha shirkadda dhismeega ee longordow sirta lamaadii kun tomiyo afartii ilaa lamaadii kun tomiyo litii maybaha ee xubin ku tirsan milkiilayaalka korontada wamo energy ee magaalada kismaayo guddoomiye ku-xigeenka koro ee minka kore ee geekala dooradii iyo haanjii hooso mayba kullijoolu ku sugeeyey iniyoo ha ku bahaan kaalintiyo markii una fiirin qaabkii ontartameen mawlid xuseen guhaada mayba helay codod dhon labaatan i siyeed cod miile cabdikaafi macalin xasan oo la tartamaya inuu isu helay labaatiyo afar sidaasna mawlid xuseen guhaad mayba ka naqday guddoomiye ku-xigeenka labaad isoo aha kabahay labaatan i siyeed cod guddiga qabanqaabada doorashooyinka guddoonka minkakore ya sheegeen ini guddoomiye ku-xigeenka labaad ee minkakore isu ka guulaysidii mawlid xuseen guhaad doorashada iyo mayba ha martay ilaa i saddex wareeg maadaama musharaxiintii ahaayeen haanu eedin iska dhegi waana tartan joong xoog badanaay sidoo kale mayba la dooraday geeka cabdi xaashi cabdulaahi oo naqdi guddoomiyaha minkakore ee baarlamaanka iyo abshir maxamed axmed bukhaari oo kii la tartamaay ahaay oo usiina naqdi guddoomiye ku-xigeenka labaad dhowaan yamayba lafiday lafaday ini magaalada muqdisho iyo kudhiida doorashada madaweynenimada soomaaliya iyo oo ka tartamo hayaan musharaxiin eedan badan oo kii ka wal walbabu isu rajeeyo hay inuusu naqdo doono madaxweynaga ha kabaha doono hogaaminta afarta sano ee ha dareerta dalka soomaaliya taasoo la kashalbaha doono gebagabada bilun unanka jarna ee janaayo lamaada kun tumi iyo todobaada isla araga doogno dhiili tartanka hata ku dareera magaalada muqdisho oo laajebo laka guda jara iyo oo labaatan i siyeedka bilun janaayo niya nagado doonto maalintii lakashalbahaay oo kii usu doontaas ku dagoona usu idis iyo owlaadiisin hiiridi doono kan kalena usu nagado doono madaweynaaga dowladda federaalka soomaaliya ee afarta sano ee hadareerta dhegeystayaal mayba hadeerinay qiibooyinka dambooyi ee barnaamijkii kaana kulanka warsan qodobka una hataha ka qaado doona mayba naqdo doontee maadaama ay magaalada muqdisho ee ku dareereen doorashooyin lanka tartamaayay guddoonka baarlamaanka federaalka guddoonka minka kore ee baarlamaanka federaalka ee minka odayaalka yee oo hatan ha dareerta doorashada madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya iyo taliyaha qiibta booliska gobolka banaadir colonel bashiir abshir geedi mayba geeka ku hadalay doorashooyinka magaalada muqdisho ku dareeraan iyo xaaladda ammaanka sidii on la tacaalo hayaan ciidamada booliska qiibo iyo shalgadiisan ee magaalada muqdisho
haya bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa kornel bashaar abshir geedi taliyaha qaybta guduud gobolka banaadir runtii waxaan rabaa inaan allah u mahad celiyo subxaana wa tacaala oo runtii noo saqiray arrimaha doorashooyinka ee ka socda dalka gaar ahaan gobolka banaadir runtii maantay waxaan goobjoog u nahay doorashadii ka dhacday aqalka sare ee magaalada muqdisho gaar ahaan gobolka banaadir waxay ku soo dhammaatay guul abni barwaaqo iyo baraare iyo farxaday ku soo dhammaatay waxaan rabaa inaan meeshaan aan runtii uga mahad celiyo dhammaan ciidamada qalabka sida taliyayaasha ciidamada gaar ahaan waxaan rabaa inaan u mahad celiyo ciidanka boluiska qaybta guud gobolka banaadir iyo ciidanka hay'adda nisa oo runtii gacan adag arrimaha doorashooyinka ku
dhegeystayaal taliyaga qiibtay gobolka banaadir yaanka dambooye xubin haan barnaamijkan una oo koo xubnaaga inka tiri galnay qodobada haayeen inuuna haka qaadana barnaamijka iyo guud ahaan intaha ka afmeeraana barnaamijka mayba guud ahaantiisa saaray faysal dhaayo xuseen an oo mukhtaar dalmare iyo siinla dareeriyay dhinaga farsamadana mayba oo saacidaayay saaxiibkay saalax cali maxamed saalax qays dhegeensidii intii barnaamijkan koolamid ee unanka kulamo doogno hamiin dambe hoobi ilaahay era unoo isku duuban mayba sinku ku tabaanee sidaasi assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu